waxaynu ku soo dhex jirnay طahaaradii markaa wasaaishii iyo maqaasidii iyo wasaa'il اlwasaa'il ayaynu soo sheegnay markaa wasaa'il اlwasaa'ilkii ayaynu ku soo jirnay macnaha wixii wasaaishaa wixii lagu sii gaadhayey oo aynu ku tilmaannay alinaa walijtihaad inay yihiin ijtihaadkii ayuu markaa inooga soo baxay halkan waxaa markaa inooga gelayaa weelkii yacni biyaha lagu shubanayey halkaa hore u yihi waida istacmala maa dannahu araaqa alaakhara yani markuu isticmaalo ku malaynayey u maleeye daahiru yahay ka kale ayuu daadinayaa fain tarakahu hadduu ka tago watagayara danhu malihiisu isbedel lam yacmal bihaaniye ku camal fali maaye ka labaad ijtihaadka la calamasi bal yatayamamu waa gebagabaysanayaa bilaa icaadatin soo celinaan fil aصix haddaynu qabanno haddaba walow aqbalow hadduu uga warramo uhi bitanajusihi yani nijaasowgiisa yani inuu nijaasoobay hadduu uga warramo maqbulu riwaaya mid werintiisa la aqbalaya bimacnaa ama cadlu riwaaya haddii la yidhaha ama cadlu shahaada yani farqi baa udhaxeeya maqbulu riwaaya waxa weeye de waa qofkii toosnaaye ee aan faasiqa ahayn markaa gabadhii iyo addoonkiiba way soo geli karaan laakiin cabdishahaada haddii la yidhaahdo xagga kale waa iskaga mide waxa ka baxaya gabadha iyo addoonka ayaan soo gelin hadduu uga warramo mid riwaayadiisa la aqbalayo wabayana sababa sababtana uu caddeeyo sababtan ay ku nijaasoobeenna uu yidhaahdo waxaa weeye maxaa yeele waxay saa u leeyihiin dee masalan waxaa dhici karta inay masalan madaahibtii ay midba mid haysto markaa haddaanu sababka u caddaynin waxaa laga yaabaa waxaanu leeyahay way ku nijaasoobeen inaanu kani uga arkaynin nijaasaynayo markaa sabab kaleo markuu caddeeye weeye ow kaana faqiihan muwaafiqan ama waa nin faqiiha oo yaqaana biyaha iyo waxay ku nijaasoobaan muwaafiqan xagga madhabkana ay isku waafaqsan yihiin markaa waxba sababkii aanu caddayn mar hadday iswaafaqsan yihiin awlaado wey nijaasoobeen waxba sababkii aanu caddayn ictimada waa cuskanaya wayaxilu waxaa xalaalay isticmaalu kulli inaain weel kasta isticmaalkii daahirin oo daahira ilaa dahaban wa fidatan dahab iyo fida mooyaan oo fa yaxrumu waa xaaraan wakadaa waxaa kulan la itikaaduhu yani yeelashadiisa iyo samaysigiisuna waa kulan mid bilaa saxi asxadaynu qabano wayaxilu waa xalaal mumawahu kii la marmariyey ee bimacnaa deexa looga dhigay ayaa isagu xalaala fil asaxi asax haddaynu qabanno waxau leeyahay sheekhu waxaa xalaal ah in la isticmaalo oo la kaydaysto weel kasta oo daahir ah yacnii in loo isticmaalo oo loo kaydaysto tahaaro waa ijmaac yani way ku ijmaacsanyihin culimadu arrintaa ilaa dahaban wa fidatan dahab iyo fido mooyaane weelka laga sameeye dahab iyo fido mooyaane oo fa yaxrumu waa xaaraan isticmaaluhu yani isticmaalkiisu waa ka xaaraan ragga iyo dumarkaba maxaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi ha ku cabbina weelka dahabka iyo fidada xeeryahoodana ha ku cunina marka akli iyo shurbi ayuu cabiray waxaana looga qiyaasay intii kale waxaan u cabiray bay leeyihin rasuulku sala allahu alay wasalam cunidda iyo cabbitaanka xagga wujuuda isticmaalka ayaa aada ugu muuqaal badan labadaas oo ugu qaalibsan ee wujuuhdii kale isticmaalkuna iyaguna waa kula mid wakadaa itikaaduhu waxaa kaloo wakadaa yaxrumu itikaaduhu sidaasoo kale ayana waxaa xaaraan ah yani itikaadu iqtinaauhu kaydaysigiisa iyo in guriga la dhigto idan waba laisticmaal sida saxi haddaynu qabanno maxaa yeelay waxa aanay banaanayn in la isticmaalo rag iyo keyrkood toona aanay banayn waxa xaaraana in la dhigto si haddee masalan alatulmalaahi waxaa la yidhaha kamanka waxn la garaaco markaa fil asaxi baynu idhi qowlka asaxa ka soo horjeedaa waxa uu leeyahay laa yaxrumu liana nahya alwaalida inama huwa fi listicmaal alitikaas maya oo yeelashadiisu xaaraan maha lianu nahyigu wuxuu ku soo arooray isticmaalka ee yeelashada kuma soo aroori wayaxilu lmumawahu kii lagu daleeyey ee la mariyey dahabka iyo fidada ayaa isagu xalaal ah fil asaxi as haddaynu qabanno maxaa yeelay dee waxaan la marmariyey ayaa iyadu wax iska yaro oo kalmacduumi oo kale ayay ka dhigan tahay wanafiisu kii wanaagsanaa waa xalaal ka yaaquutin yaaquudkiiba weeye fil adhari adhar haddaynu qabano wuxuu leeyahay waxaa xalaala shaygii nafiiska hay wanaagsan daat ahaan u wanaagsana ee in labadaa lacagood hadiyo fido midnaba aan ahayn yani isticmaalkiisa iyo kediisigiisa waa xaaraan waa xalaal wadalika miaalka yaaquutin jawaarta yaaquudka la yidhaahdo weeye iyo marjaanka iyo maxaa yeelay nahyi ayaan dee ku soo aroorin isaga yani khuyalo iyo markaa yani waxaad ku israafaysaana ood ku xadgudbaysaana kama muuqato oo iyada kaa hore dee waxa loo diidaya dahabka fida iyadoo nahyigaasina uu ku soo arooray de haddana waxay leeyihiin dhibaatooyin kaloo fara badan baa ku sugan oo kibri iyo ayaa ku sugan markuu qofku dee dahab iyo fido weelku wax ku cabaya ama ku weyhaysanayo u ka dhigto midda labaad dee dadkii boqorada aan waxbaba haysan ayaa qalbigooda uu jabaya u wax noqonaya markuu arkay isagoon qadadiiba haynin mid weysadii u ku weyhaysanayana dahab ama fido ka dhigtay ama galaaskii ushaa ku cabayey kan waxay leeyihiin markaa de iyada arrintaas aya nahyina kuma soo aroorin kamana muuqanayso khuyalo iyo sarfitoon aniga isagu adharka ka soo horjeeda fil adhari baynu ilayn nidhi qawlka ka soo horjeeda wuxuu le yaxrumu lkhuyala wakasri quluub lfuqara labadii wixii dahabka lagu diidayba nasbayuu ku soo aroorine laakiin ciladii ayay ka kulmayaan oo wa isku cilan wamaa shayga dubbiba lagu karay bidahabin aw fidatin dahab ama fido dabatan kabiira yani karmo weyn oo liziinatin qurux usugnaaday xarumu waa xaaraan aw sagiiratan ama tun yar oo biqadri alxaajati intii loo baahaanuuna falaa iyadu ma xaaraamoobayso aw sagiiratan liziinatin ama tun yaroo quruxa ayay haas aw kabiiratin lixaajatin ama tu weyn oo dan u sugnaatay jaaza waa banaanyay fi lasaxi asxa baynu qabano waxau leeyahy sheekhu waxaa lagu karay weelka lagu karay dahab ama fido karid weyn na lagu karay oo ujeeddadaasina ay tahay uun ziine iyo qurux un loogu karay xaruma isticmaaluhu waistikaaduhu yani waa xaaraan samaysigiisa isticmaalkiisa iyo yeelashadiisuba waa xaaraan ama waxay ahaatay mid sagiiraahoo yar oo biqadri alxaajati yani intii loo baahanaayo looga fursan waayey ayuunbaa lagu nabay falaa yaxrumu xaaraan maaha maxaa yeele waa yarida dee xaajana way timi aw sagiira ama waa wax yar oo liziinatin qurux ayaa loogu dhajiyey aw kabiira lixaaja ama tu weyn oo dan ah dani ay keentay taasa waa bannaan yahay fil asaxi asax haddaynu qaban dee waana iska yartay bay leeyahay taa yara ziinadii dadka badidoodaba way karayaan yani waana karaahiyo oo dee dan baan jirin ta labaad dee waxa weeyaan xagga xaajadan iyo baahidan haba weynaatee loo baahdayna way ka bannaan tahay xaggan weynidana waa laga karahiyey taaniga isagoo asaxa ka soo horjeeda qawlka taaniga asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeya yaxrumu nadan liziinati fi lula walilkiwar fi taaniya waa xaaraan iyadoo loo eegayo waxaan dee quruxda un loogu dhestaysa hore iyo weynidana iyadoo xaggeeda laga eegayo markaa dabbaduna waxa weeye weelka ayaa jabaya dabeedna meeshii uu ka jabaya ayaa markaa fida ama wax kale la gelinaya si markaa loogu qabto wadabbatu mawdici listicmaali meeshii la isticmaalayey karid karideedu ka gayrihi meeshii aan la isticmaalayn unbay la midtay fil asaxi haddaynu qaban qultu waxaan idhi buhi haddaan nawaawi ahay almadhabu madhabku waxa weeye taxriimu dabbati dahabi dahabka dabbadiis iyo karintii kariddiisu inay xaaraan tahay mutlaqan iyadoon la kala qaadir la raaco wuxuu yihi sheekhu karidda meeshii la isticmaalayey wa dabbatu mawdic listicmaal meeshii la isticmaalayey yani karidta la saaraa oo masalan sida jeegaga oo kale waatanay leeyihiin meel yaroo dheer oo afka la saaro oo yani biyaha yar laga shubo macnaha halkii shayga laga isticmaalayey ee isticmaalka la baashirayey ee masalan halkan sida shafada weelka oo kale karidda la saaraa waxay la mid tahay ka kayrihi kayrkii un bay la mid tahay yani tii meel kaleoo meelihii isticmaalku la baashiraya aan la saarin ee ama guntaba ahayd ama dhinacyadaba ahayd ayuunbay isku xugun yihiin fil asaxi haddaynu qabanno maxaa yeele dee isticmaalkani weelka oo dhan buu utiirsan yahay macnahan dee muuqashadan iyo kibirkan iyo waxana dee isma khilaafsana ee waxaaba laga yaabaa inay meesha aan la isticmaalayn in afka la gelinay ay ku muuqaal badan tahay baa laga yaabaa taanigu isagu wuxuu leeyahay maya waa xaaraan maxaa yeelay dee isticmaalkii bay la baashiraysaa sare mar haddii afkiiba la saarayo wiiiba isticmaalkii ay la baashirayso maya imaamu nawowi waxa uu leeyahay qultu almadhabu waxaan idhi madhabku waxa weeye yacni sida raajixa ee xoogga badan madhabka dhexdiisa taxriimu dabati dahabi dahabka karintiisu inay xaaraan tahay mutlaqan iyadoon la kala qaadin had iyo gooraale mutlaq marka la yidhaha mutlaqan markay ku yidhahdaan waxa fasira baa la dhaha ama saabiq baa fasira ama laaxiq baa fasira ama tafaasiil horeysay ayuu ka duuduubaya ama mid soo socotaa imka mutlaqan iyadoon la kala qaadin waa maxay iyadoon loo kala qaadin miyay yar tahay miyay weyn tahay ma liziina ma lilxaaja iyadoon waxaaba la gelin tafaasiishaaba iyo duuduub ahaanteeda waa xaara markaa waxaa fasiraya hadda saabiq baa fasiraya marka qaarna laaxiq baa fasira wallahu aclam oo khuyarada iyo dexragada iyo kibirkan ayaa iyada ku badan baa leey fikrada baabu asbaab lxadai xadadka asbaabtiisii ayuu u baab yahay had iyo gooraale yani nimanka musanifiinta ee kutubta dejiyey fanni kasta oo ay markaa isticmaalayaan oy wax ka dejinayaanba waxay u sameeyaan sidii aynu horeba usoo tilmaanay kitaabada iyo baabyada iyo fasalada iyabay u sameeyaan ayagoo markaa uga jeeda yani qofkii akrisanayay inaanu ku caajisin oo uu nishaad u helo masalan markaad mid dhamayso halka haddana mid kale aada bilaabayso taas ayaa markaa ka firfircooni badan markuu gebigiisba isku sii daysan yahay qofku yar cagsi buu dareemayaa sidaa dee qur-aankaba suura suuradda iyo loogu kala sameeyo jusgayo marka asbaab ulxadath ayuu halkan sheekhu kaga hadlayaa asbaab waa jamcu sabab sabab waxa weeyaan shay kasta oo keyrkii lagu gaadho ayaa sabab la yidhaahdaa baab isaga waynu soo tacriifinay oo de waa meel furjo ah oo min adaakhil ila alkhaarij lagu gaadho adoo guda joogaa debad ku gaadha ama debad baad kaga soo gaadhaa gudaad ku soo gaadhaa istilaaxaanna waxaynu nidhi baab waxaa la yidhaha waa ismun lijumlatin yani min alcilmi waa magacay leedahay dee jumlo cilmi ah oo koobsanaysa fusuul iyo masaa'il iyo furuux iyo khawaatim intaasoo soo hoos gasha xadad yani luqa ahaan waxayni waa shay lxaadis waa waxa dhaca xadadku waa dhacdo isilaaxaan saddex shay baynu nihi fuqahadu yani way ku magacaabaan mar waxay yidhahdaan alamru اlictibaari aladi yaquumu biاlacdaa wa yamnac min sixati الsalaa xaytu laa murakis waxa weeye arrin ictibaari oon muuqanin oo ku suganta xubnaha xubnahanay ku sugmaysaa marka waxay diidaysaa inay salaaddii cibaadadii ka ansaxdo marka aan wax ku rugsayaa jirin masalan waysela-aantii waa arrin aan muuqan oo ictibaari ah xubnahaagiina ku sugan salaaddiina kuu diidaysaa markaan wax rugsayaa jirin macnaheed waxa weeye masalan marka aanad taahurayn oo kale abiyeya camuudba masalan marka aanad waayin oo kale marka ilan wa haddii faqdigaas ah ayaa murakis noqonay ku ruqsaynayeen kaas waa culimadu ay ku magacaabeen manciga iyo diidmada ka ratibmayana waa la yidhaahdaa masalan dee wa salaadii baa lagu diidayaayo qur-aan akriskiiba qur-aankiiba qaadisaankiis taabashadiisi baa lagu diidayaayo manciga iyo diidmada ka ratibmaysa arrintaana way yidhaahdeen waa la yidhaha xadad waxaa kaloo la yidhaahdaa asbaabta iyo waxyaalaha ay ku dhammaato dahaaradu dahaaradu waxyaalay adoo dahaara qaba dahaaradaadi waxay ku dhammaanayso ay ku intihoonayso taana waa la yidhaahdaa alasbaab alati yantahi biha duhr yani asbaabta ay ku dhammaato dahaaradu haddaba iminka saddexdaa waxau halkan sheekhu uga jeedaa waxa weeye waa asbaabta ay ku dhammaanaysay ayuu xadadkii uga jeedaa de markaa idaafada asbaab iyo xadas laysu idaafaynaya markaa maxay noqonaysaa asbaab lxadat mar haddii xadadkii lafdiisa uu yahay waxay ku dhammaanaysaa asbaab iyo xadas markaa maxay noqonaysa isku macnay noqonaya markaa idaafadu bayaaniya ayay noqonaysaa asbaab lxadat asbaabna hiy lxadat asbaabtii xadadka ahayd ayay noqonaysaa waxay ka cabiraan kutubta qaarkeed sida muxarikii uu ka soo gaabiyey iyo nawaaqid nawaaqid alwudu ayay kutub badan ka cabiraan yani wixii daharada ama weysada burinayay waxaa la yidhi waxa ka wanaagsan asbaabta ayaa ka wanaagsan lianna naqdi ereyga naqdi yani naqaba wuu buray macnaha waxa weeye dahaaradaadii horeexa aad dahaaro qaatoo dhan baa burtay oo salaad iyo waxaad ku tukatiy wixi o dhan waxba kama jiraan baa naqdiga macnihiisu noqonaya marka asbaabtan ayaa ka wanaagsan leanno dee waysadii hore iyo waxaad kusoo qabsatay may burinahaynine way halkaasunbay ku dhamaynaysay baabu maa yantahi bihi uhur saasaa ka wanaagsan ba l iyadoo l wuxuu ku intihoonayey ee uu isku taagaya dahaaradii baabu asbaab alxadr hiya asbaabtaasi arbacatun afar weeye axaduhaa midkood khuruuju shayin waa shay soo baxaa min qubulihi qofka xaggiisa hore ow duburihi ama xaggiisa dambe ila almaniya manida mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxa waysada buriyaa waxa weeye afar had iyo goraa musanifiintuna qaarna waxay soo horaysiiyaan yani asbaabtanay soo horaysiiyaan qaarna waysaday soo horaysiyan waxay dhan waysada inta marka hore la horaysiiyo waa in dabeetana wixii burinayaan laga dambaysiya ilan waxaan burinaya dahaaradii inbu ayunbu ka noqonaya farac ka noqonaya culimada qaarna way horaysiiyaan oo waxay dhahdaan asalka qofku markiisa hore wuxuu dhashay isagoo muxdita ti marka waa in la horaysiiya marka waa afar afartaa shay yani kuburiddan waxay leeyihin waa hayru macquulati lmacna macnaheeda waa mid aan la fahmaynin yani asyada axkaamtaasa qaarna de culimmadu waxbay ka fahmaan oo waxbay ku cileeyaan oo macquululmacna bay dhaha cilay u sheeg sheegaan qaarna waa waxaan macnahooda la fahmaynin oo yani tacabud oo laynagu addoonso o layihi saasuu yeela markaa ma fahmi kartid oo maxay iga burisay yani waxaad garanaysa maaha yani saasaa lagugu addoonsay markii hore soo laguma odhanin intaasoo xubnood maydho dabeedna kadibna tuko oo taa laguma addoonsanin inay kaaga dhammaatana tanaa lagu addoonsay markaa maxaa markaa ka soo baxaysa inaad uga qiyaasano intaadna qalliyo buuq qaataanad odhan haatana kaana ku dar oo isna weysida ha buriyo yani waxaan nas ku sugnaan ama ayad qur-aan ama xadiidna wayaan u sheegin ayaa meesha ka baxay marka arrimo fara badan oo la isku khilaafsan yahay ayaa jira oo iyaguna nawaaqida lagu daro waxa ugu muhiimsan oo aynu ka soo qabanaynaa un hilibka geela cunitaankiisa أكل لحم الجزر هلب كجيل عنيتان جدا حديث الإمام مسلم ورين أيوه أيا إستاغا كسا أروري وما كوي سيسانا هلب كجيل مرك رسولك صلى الله عليه وسلم لقو يلي هابو يلي ومحل وقوي سيسانا يواج سيدي يعني مطها الله يعني وساد كاليدا إيوه أبنيق دخاتي أدب أدقوي سيسانا أدقوي سيسانا rasuulka sala la alay slam waa xadiid sugan cid ka hadashay min jihati min jihati naqli ama ansixitaanka xadiidka cid ka hadashayna ma jirto oo xadiidka wax ka sheegtay ee waa mansuukh iyo maaha iyo waxaasun baa laga hadlay xataa imaam nawowi oo sheekhan kitaabkiisa aynu akrinayna yani fii bacdi kutubi wuxuu ku doortay yani inay burinayo maxaa dee daliil sugan baa jira buy waxaa laga wariyey alimaam shaafici inuu isna yidhi yani hadduu xadiidkaasi sugnaado waan odhanaya marka xadiidkii baan isaga agtiisa aan ku sugnaanin innaga laakin xadiidkii u inoo sugnaado imaam nawowi agtiisana uu ku sugnaaday sidaa darteed wuxuu ku tegey inuu yani burinayo waysada isagoo shaaficiyada kami madhabkiina kagama bixin maxaa yeele madhabkii lafdiisa ah yani inaad daliilka raacdo oo imaam shaafici baa sidaa amar ku bixiyey amarkiisi baad ku socotay iyo madhabkiisii markaad nas sugan aragto ead ku dhaqanto noqon maysid mid kaga baxay marka xataa bail buu ku tilmaamay nawaawi yani nasiga la sheeganayo laleeyahay xadiidkaa waa la naskay wuxuu ku tilmaamay wax baila oon waxba ka jirin inay tahay marka wuxuu leeyahay haddaba midkood afartaa waa khuruuju shayin min qubulihi aw dubrihi waa wax ka soo baxa ama haada wax muuqda ama urhaada ama daahiraada ama nijaasaada ama ha angegnaado ama ha qoyanaado wax la yaqaanahaada ama yuu ahaanin ama ha yaraada ama ha badnaado min qubulihi xagga hore qofka waxaa ka soo baxa rag iyo dumar ow duuri ama dabadiisa waxaa ka soo baxa yani way burinayaan waysadii waana laisku waafaqsan yahay arrintaa cid isku diidani ma jirto ila almaniya manida mooyaane manidii shaksiga markaa isaga ka soo baxday mooyaane oo masalan isagoo caadi oo wayse qaba ayuunbuu markaa wuxuun yar eega ama waa ka fi waa fikirayun ama isagoo deebaa gamaasan oo muxtain yani qabadsiiyey badhidii dhulka qabadsiiyey ayay sidaa kaga timi marka weysadiisi ku buri maaye bay yidhahdeen maxaanay ku cileeyeen waxay dhahdeen labadii arrimood kii weynaa ayuu waajibiye oo maydhashada bikhusuusi yani gaarnimadiisa uu mani yahay ayuu ku waajibiyey markaa kii hoose oo waysada cumuumkiisa yani inuu khaarij yahay kun ku waajibin maayo intaasay ku cileeyeen walow in saddex hadduu awdmo makrajuhu yani meeshiisii ay wax ka soo bixi jireen baa awdantay wanfasaxa makraj kale ayaa wuxuu ka furmay taxta maciddatihi alooshiisa hoosteeda macnaha xundhurta hoosteeda fakharaja almuctaadu shaygii caadada loo lahaan jiray ayaa soo baxay naqada waa burinaya wakadaa naadiruna waa kula mid wadalika mihaal kaduudinba weeyaan waaba dirxi bilabhaari adaradainu qabno ow fawqaha ayuu ka soo baxay wahuwa isagoo meeshaasihaydna munsadun ay awdan tahay ow taxtahaabuu ka soo baxay hoosteeda walxal huwa munfatixun uu furan yahay falaa filabhaari adhar haddaynu qabno ma burinayo wuxuu leeyahay sheekhu walawin sadda makhrajuhu meeshii asliga ahayd ee ay wax ka soo bixi jireen ama xagga hore ahayd ama xagga dambe ahayd ayaa awdantay wanfataxa waxa furmay markaa ila qofkii meel unba inay wax ka soo baxaan waa laga maarmaan haddii halka asliga ahayd awdantay meel kale ay wax ka baxaan haddii kale de qofkuba waa dhimanaya waxa furmay dabeed makraj kale meel kale wax ka soo baxaan oo taxta maciddatihi yani macidda halkaa cuntadu ay ku sugnaato waa ilaa dee xunbata ilaa laabta laakiin hadda waxaa looga jeeda asura xundhurta ayaa iminka looga jeeda taxta maciddati macnaa xundhurtiisa hoosteeda ayaa dabeedna makraj kale ka furma fakharaja waxaa soo baxay dabeed almuctaadu khuruuju shaygii yani caadada wahaan jiray la yaqaanay soo bixitaan sida qaadidii iyo saxaradii iyo ayaa ka soo baxnay meeshii naqada waa burinayaa meeshii furantay ayaa qaadidii saxaradii caadigeed ka soo baxeen waa burinayaa idan laabudda lilinsaani min makrajin yakhruju minhu ma tadfachu abiica leanna qofka waxa laga maarmaana meel ay ka soo baxaan waxaa isbedelay ee ku dhex jiraan mar haddii meeshii asalkayda ay awdan tahay meeshaa kale ay ka soo baxeen ayaa dabeedna halkiisii la joojiyey wakadaa naadiruna waa kulan naadiruna waa kulan kaduudinba wax aan hore loo aqoonin kaadiya saxarada ahayno masala dirxi baa ka soo dhacay ama dhiig baa ka yimi xaggaa hoose ka soo baxay bil adaare haddaynu qaban adhar qowlka adharka wuu burinaya maxayna maqaamkii asalka ayuu taagan yahay siduu kii ka soo baxayba u burinayey kii muctaadkaha siduu burinay buu kana u burinaya saanigu wuxuu leeyahay maya muqaabilo adharku wuxuu leeyahay maya yani waxaan maqaam laasi u joojinay daruura waxaan caado ahaynoo soo baxayna daruura iyo dhibaata kuma jirto ma wuxuu hi aw infasa aw fawqahaa infasaxa fawqahaa yani korkeedii ayuu meel ka furantay imika fawqa fawqa taxti baa looga jeedaa yani halkii hoose korkeedii marka hore maxay ahayd taxta maciddati yani xundhurta hoosteeda fawqana imika fawqa yani waxaa looga jeedaa xundhurta guudkeeda fawqa taxtiha hoosteeda korkeeda macnaha xundhurta hoosteeda korkeeda marka maxay noqonaysaa dee ama waa markaa surada lafdeedii ama meel la siman ama wax ka sarreeya saddexaasa markaa soo gelaya surada korkeeda haddaynu nidhaahno yani waxaan soo gelayn wixii surada ka soo baxay marka fawqa fawqa taxtiha hoosteeda halkii xundhurta hoosteeda korkeeda marka maxay noqonaysaa xundhurta lafdeedii wixii la sinaa iyo korkeedii wahuwa asalkina waxa huwa asalkii meeshii horena munsadun ay awdan tahay iyadoo meeshii awdan ayuu ka soo baxay yani xundhurta ama hareeraheeda ama korkeeda falaada horta halkaasi falaa yanqud lkhaarij minhu ma burinay filaha maxaa yeelay waxa dee fawqa almacidda yani ka soo baxay xundhurta korkeeda ama ka soo ba ama hareeraheeda yani lagu tirin maayo bay leeyihin wax yani isbedelay leanna waxa isbedelay ee ay dooriso hoos buu u dhacaa mar haddaan hoos u dhicina meelahan uu ka soo xundhurta u weydaarta mar haddaan u weydaaranin waa mantag oo kale mantagna markaa ma buriyo cinda shaaficiya ow taxtahaa ama xundhurta hoosteeda ayuu ka soo baxay yani ay meel ka furantay oo shaygii uu ka soo baxay da walxaal huwa munfatixun isagoo meeshii asliga ahaydna ay furan tahay ayaa xundhurta hoosteedana meel ka furantay falaa ma gurinayo ma gurinayo isaguna shayga ka soo baxay filadar haddaynu qab maxaa yeelay dee iyadoo meeshii asliga ahayd ay furan tahay yacni in meesha kale makraj laga dhigo iyada wax daruura iyo wax dhibaato midnaba kuma jirto marka waa iska wax kaloo soo baxay mar haddii meesha ay caadi u furan tahay tani wuxuu le waa buraya walow naadir ba ahaadee athani kale waa zawaalulcaqli waa caqliga oo suula athani ka labaad ee waxyaalihii xadadka asbaabtiisii ahi zawaalulcaqli waa caqliga oo suula ilaa nawma mumakinin mid qabadsiiyey hurdadii mooye maqcadow yacni salalkiisa mid dhulka qabadsiiyey hurdadiisa mooyaane waxau leeyahay sheekuu ka labaad waa caqli ku suula macanaa timiisii waxgaradkii ama hurdo ku suula ama wax kale ku suula sida miyir doodson iyo waalasho iyo maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu le ishu ama labada indhood waxa weeyaan waa wikausa waa xadhigga ama qalaxa dabada weyn haddii ay labada indhood seexdaan way iska furmaysaa marka qofka qofka seexdaa falyatawadaha weysiis macnaha shaaficiya waxay leeyihiin annawm ama hurdadu asalkeeda xadas maaha ama shay weysada buriye maaha ee waxa weeye waa shay uu dhexdeeda ku yimaado wixii burinayay oo qofku intanuu isoo jeedo dee wuu is-ogyahay waa inay wax ka soo bixin inaana ka soo bixin laakiin mar haddii uu seexdo oo timiisdan ay ka tagto dee wax ka soo bixinaya in kale ma kala oga marka waxay leeyiin waa madinatu naqm ee ma aha isaga lafdiisu naaqid maaha bay leehin zawaalulcaql marka ilaa nawma mumakinin maqcadahu mid qabadsiiyey labadiisa baryood macnaa dhulka qabadsiiyey ama meeshii uu ku fadhiyey mid qabadsiiyey mooyaane kaa hortadiisa mooyaane oo kaa wey ma burinayo maxaa yeelay dee hurdadan maxaa looga yaabayay markuu jiifsada qofku uu isogaan waayo in wax ka soo baxaan dee dabadiiba waa kan qallaxay ee dhulkiina ku siiyey markaa waxba ka soo bixi maayaan weyi ahaaliu kasaad iltiqaau basharati rajul walmar'a waa nin iyo gabar jirkooda oo kulma ilaa maxraman maxram mooyaane fi adhari adhar haddaynu qabano walmalmuusu kala taabtay kalaamisin kii taabtay unbu lamid fi adhari haddaan qabano walaa tanqudu burin maysa sagiiratun mid yar wa shacarun timo wa sinun iyo ilig wa dufrun iyo cidiid fil asaxi asax haddaynu qabanno midna ma burinayo wuxuu sheekhu yani halka inoo gelayaa shaygii saddexaad ee burinayey waysada markaa wuxuu ihi ka saddexaad waxa weeye waa kulan jid nin iyo gabadh yacni nin iyo gabadh jirkooda oo kulma ninkiiyo gabadhii oo jirkoodii uu kulmo weeyaan aal ow lamastum nisa bimacnaa lamas lamastum nisa lamastum aya bimacnaa sida la akriyey ow lamastum nisa lamastum nisa sida la akriyay ayay ka dhigantay ben dee lamsina waa taabasha bay yidhahdeen halkaas ayaa iyagu adeegsadeen shaaficiye waxay leeyihiin haddii ay istaabtaan isgaadhaan nin iyo gabadh waxaa shardiya ninkaa iyo gabadhaasi inay yihiin laba waaweyn oo xaddu shahwa gaadhay bimacnaa ninku waa inuu yahay dee nin gabarh dee dabeecad toosan leh ay wax ka dayi lahayd oo hunguroon lahayd inantii lafdeedi yacni inan dee waxoogay gaadhay oo dee nin caqli toosin wax ka dayi lahaa yacni waa inay gaadhaan balaqa xadda shahwa haddii ki inankii yaraa iyo inanki yaray midna waxuma burinayaan bay lahay waana inay nin iyo gabadh yihiin ee ku isku jinsiga ahaa maya waana inan wax maxramiyihii aanay u dhaxaynin masalan maxaarimtii kuwii ku xaaraantinimoobay ama nasabka ama ridaaca ama musaaharada nasab ama nuugmo ama xidid ku xaaraantinimoobay kuwaasina ma burinaya waa inaan wax xaydahoo u kala dhaxeeyeyna aanay jirin haddii ay maxram isla yihiin ama naaqid u dhaxeeyo ama midkood uu yar yahay yani ma bruniye bay yidhahdeen waxaana aya waana kulan bay yidhahdeen ama ujeedaha lagala haado taabashada ama yaan laga lahaan iyagu saas bay yidhahdeen intiqaabu basharati rajul walmar'ati ninkiiyo gabadhi jirkooda oo kulmaa la yidhaha ilaa maxram fi lafar maxram mooyaane mid ku xaaraantinimo nasab ama nuugmo ama xiriirtinimo marka lamtigeedu ma burinayo fil adhaari haddaan qabo maxaa yeelay madina lishahwa yani dee ma yani ma yani ma- mid wax looga jeeda maaha bay leeyihin maxramkaa taabashadiisu dee mid markaa ujeediyo wax laga leeyahay maase nin oo kale ayay ka dhigantah ayay qofkii uga dhigan tahay xadiidka ayaa markaa isagu ku soo arooray abu daawud iyo tirmidi iyo nasa-i ay warinayaan oo rasuulku sala allahu alay slam inuu dumarkiisa qaar ka mida dhunkaday uma kharaja ila sala walam yatawada uu u baxay yani salaada isagoo weysaysan xadiidka albani waxa uu ku tilmaamay inuu yahay saxiix haday taasi markaa sugan tahay ma noqonaya naaqid mid buriya waysada ma noqonayo yani waxaa laga yaaba daya qaar baa la yaaba odhanaya baneen odhanaya gabadhina ma burinayso waysada hilibkii geelina waa burinaya yani dadka qaar baa la yaabay taas ti waxa weeye haddaad la yaabaysa nebi maxamed baa yidhi nebi maxamed baa kaana yidhi halaga weysaysan karna aan ka weysaysan ad waa dad nebi maxamed la yaabaysa la yaab ilaa maxrama fi lafar markaa adhar dee qowlka ka soo hor jeeda waxa uu leeyahay waa burinaysaa walmalmuusu kalaamisin ka markaa la taabtay een isaga ficilkan lamsiyo kalaamisin unbu lamise waysada u burayso fil adhar haddaan qabanno macnaha kii la taabtay isna waa ka buraysaa siday kii taabtay bay uga burayso maxaa yeelay dee lamsigan waa markaa iyo markaa dee kuraaxaysiga waa wadaageen faacilii mafcuul oo kale ayay ka dhigan yihin si jamaaci oo kale taanigu wuxuu leey la wuquufan maca daahir alaaya may mar hadday aayaddu kaa taabtay unbay sheegtay kan kale idinka wadaado ku dare ka daayo bu leysa walaa tanqudu burin mayso sagiiratun mid yari tii yari burin mayso maxaa yeelay dee shaawiya ujeediya ayaan iyada waxbaba aanay ku jirin bay yidhahdeen taabshadeeda wa shacarun wa sinun wa dufrun timihii iligii ciddidii ma burinayaan fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee markaa kuraaxaysiga iyo waa eegmada baa la yidhaha taabashada arrimahan maha taanigu wuxuu leeyahay muqaabilu asaxu waa burinaysa alraabicu ka afraadna masu qubulil aadamiyi yani waxa weeye aadami xaggiisa hore oo la taabto bibaطni lkafi kafka yani waa gacanta inteedaa hore laabanta ayaa kaf la yidhaha beerkeedoo lagu taabto wakada fi ljadiidi xalqatu duburihina waa kula mid dabadiisa inta wareegsani laa farju bahiimatin neef xoolaa farjigiiyo xubinkiisii may waxau leeya sheekhu shayga afraad ee burinaya waysada waxa weeye masu qublil aadamiyi aadami yacni qof ama ha labaada ama ha dhadigada ama naftiisada ama keyrkeeda oo la taabto weeye bibaطni lkafi kafka yani halooshiisa yani waa intaa cad gacanta inteedaa hore intaa cad ee baabacadaa oo lagu taabtay macnaa dabarkan haddii lagu taabto ma buranya bay leeyihin min hayri xaa'id iyadoo aan waxba u kala dhaxaynin man masa farjahu falyatawad qofka farjigiisa taabta haweysayso qofka farji taabta haweysayso xadiid markaa ayaa ku soo arayday afda axadukum biyadi ila farji walaysa baynahumaa sitrun walaa xija falyatawada qof gagaadhsiya gacantiisa farjigiisa isagoon wax asri xijaab u kala dhexeeya tolo jirin hamaydho ha weysiiso ifbaa markaa waxay yidhaahdeen shaaficiyadu waa almasu bibaطni lkafi waxa weeye waa taabasho ayaa ifda la yidhaahdaa yani gacanta xaggeedaa cad ee baabacada lagu taabto rag badan oo muxaqiqiin oo xagga luqada ayaa arrintaa radiyey oo yidhi alifba waa alwusuul waa gaadhid uun sawan kaana bibaطni lkafi o bidahri ama ha ahaatee xaggiisa hoose ama xaggiisa sare midkay doonta ha ahaatee sheekha la yidhaha maxamed ibn اlxazm kitaabkiisa fi lmuxalla yani aad bu arrintaa isagu ugu dheeraaday wuxuu yidhi kitaab iyo sunne iyo qiyaas iyo ra'yi toosan midna oo tilmaamaya ma jiro inuu ifbaa yahay intaasun masqulina bibaطnilkabka iyagoo shaaficiye laakiin saasay qabaan wakadaa fi ljadiidi xalqatu duburihi dabadiisa inta wareegsan macnaa intaa markay wax ka soo baxayaana kala baxdo marka kalena isku ururta haylu waa farji dee qubulkii ayaa looga qiyaasanaya bay dheheen maxaa yeelay waa bijaamici naqdi bilkhaariji minhuma mar haddii labada shayba wixii ka soo bixi jiray ay wada burin jireen oo kaadidii xagga hore ka soo baxday iyo saxaradii xagga dambe ka soo mar hadday wada burin jireen nas kalena uu yimi uu yidhi kan hore haddii la taabto waysadii waa ku buraysaa dee tii kalena markaa aan uga qiyaasano aan idhah ayadana haddii la taabto yani waa burinaysa anaa sidaa wey wakada xalqatu duburi waana qawlka jadiid ee imaam shaafici ayaa sidaa qaba qadiim isagu waxa uu qabaa la naqda bimaksihaa maxaa yeelay dee meeshu meel markaa hadee cidiba taabato wax looga jeedo oo markaa fiicanba ma habisa guli laa farju bahimatin ayada bahime farjigeeda maya neef xoolaa haddii aad markaa dabadiisa aad taabato gidaxba ku buri maaya wayan wayanqudu waxaa burinaya farjulmayiti wasagiiri mayiti kii markaa maydka ahaa iyo kii yaraa farjigoodi waa burinaya haddii la taabto maxay dhi waa lishumuulilismi magacii baa dee ay soo wada gelayaan oo farji bay wada yihiin waa maxaliljabi iyo meeshii laga xaabiye laga gooyey haddii farjigiiba meesha laga jaro halkii laga xaabiyena haddii la taabto yani ayana waa buraya liannahu aslulfarji waa farjiga asalkiisi uu halku ku yaalay wey wa maxaluljabi meeshii laga gooyey wa dakarulaashallu iyo dakarkii xubinkii qalalnaa wa bilyadi shalla iyo gacantii qalalay fil asaxi haddaan qabo walaa yanqudu burin maayo raasul asaabiici faraha madaxooda waa baynaha iyo waxa u dhexeeya toona waxau leeyaha wayanqudu farjulmayiti wasaghiiri waxaa burinaya farjiga kii maydkaa iyo kii yaraa farjigoodi waa burinaya oo dee magacii farjinimo ayay kaansanayaan wa maxlaljabi iyo meeshii laga jaray waa asalkii farji wa dakarulashal dakarka ashalka addakarulashal yani sida uu kitaabu diyaad ku keenayo waxa waa munbasidun laa yanqabid waa mid markaa fidsan oo soo laabsamay ama mid laabsan oo markaa aan dee fidsamayn kaas ayaa la yidhaha ashal yani xubinka ashal marka la odhanayo huwa aladi batala nafcu yani jinaayaadka inooga mid waa xubinka markuu nafcigiisi iyo waxtarkiisi u guro ee waxun meesha un uu noqdo un ka taagan yani ayaa markaa la odhanaya waa ashal markaasina isna waa burinaya wabilyadi shalla gacantii markaa shallada ahi haddii lagu taabto gacantii camalkeeda fil asaxi haddaan qaban ayadana waa burinaysa fil asaxi haddaan qaban muqaabil asax wuxuu leeya maya kuma buraya walaa yanqudu raasul asaabici wamaa baynaha waxa u dhaxeeya gacmaha yani faraha waxa udhaxeeya ma burinayo madaxooda iyo waxa udhaxeeya toona iyagu waxay leeyihin shaafici waa intaa kafka waa intaa cadun ee markastaa labada gacmood laysu saaro isqabsanaysaa ayuunbaa burinaysaa markaa ru-uustuna waa xaggaa sare ee hore markastaa laysu saar xaggooda hore wey xirabtuna waa meelahan hareerahan ayay noqonaysa dhexdooda waa bayn hadan kuga jira wayaxrumu bilxadai waxaa ku xaaraan xadadkii asalaatu salaad ayaa ku xaaraan waawaafu awaaf ayaa ku xaaraan wa xamlu musxafi musxafka qaaditaankiisii ayaa isaguna ku kitaab qur-aan qaaditaankiisi wa masu waraqihi iyo xaashiisa taabashadoodii wakadaa jildu haragiisu jaldigiisuna waa kuma calo saxiixi saxiix haddaan qaban wa khariidatun khariido ayaa fulamid iyo galkiisii iyo wa sunduuqun sunduuq fiihimaa labadaba musxafun uu ku jira kitaab qur-aan wuxuu leeyahay sheekhu waxaa ku xaraana xadadkii markaan wax dee cudurdaari aana jirin salaad baa ku xaaraam laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawadaa rasuulku sala la alay sl wuxu uhi midkiin salaadiisa alla ma aqbalayo mar haddii uu xadiso weysadii ay ka burto ilaa intuu ka wejeysanayo salaad oo dhan wa dawaaf dawaaf baa isana ka xaaraana fadalkiisii iyo sunnihiisiba isagana waa ka xaaraan rasuulka sal la sl xadiid ayaa laga sheegay xaakimu warinayay inuu yihi dawaafku waa salaada oo kale ilaahaytay hadalka ayuu ku baneeyey dawaafka qofkii hadlaya khayr mooyaane wax kale ayuu ka hadla waxaru lmisxafi kitaabka qur-aanka qaadidiisa ayaa isaguna xaraama misxaf musxaf masxaf intaba way sheegaan wa mas waraqihi iyo yani xaashiyiisa taabashadoodu ayagana waa xaaraan laymasu ila almutaharuun yani kuwii markaa dahaarada qabay ee dee wayse qabay bay leeyihin laymasa alqur'aana ilaa taahirun kuwaas ayay markaa ku fasirayaan iyaga shaaficiyadu inuu yahay dee dahaaradan caadiga ahe wayse qabkan kaa mooy mid kala taaban maayo bay yidhaha kollay dadka aadka u ixtiraamay ilaahay hadalkiisa ayaana wanaagsan wakada jilduhu yani ibnu xasmi iyo rag fara badan ayaa iyagu arrintaa diidan oo ka hor jeeda nusuusta kollay kusoo aroortayna waxaan markaa daahir ahayn iyo waxaan sugnayn ayuu badanyay wakada jilduhu cala saxiixi waxaa kula mida jaldigiisina isaguna waa kula mid ee la xidhiidsanaa masigiis isagana waa xaaraan wa khariidatun wa sunduqun fiiha misxafun khariida yani waa sida markaa gaalkan la gashadiyo waxyaalahan lagu qaato ayaa la yidhaha iyo sunduuq fiihima misxafun uu ku jira iyagana in la taabtaa yacni waa xaaraan maxaa yeelay markii uu dee ku dhex jiray ayaa waxay noqdeen jaldigiisa oo kale jaldigii ku dhegtanaa oo kale ay noqdeen mar haddii ku dhex jiro wamaa shaygiina xaaraan weeye kutiba taabashadiisu loogu qoray lidarsi qur'aanin qur'aan yani ku akrisashadii ku darsidii dalika misaalka lawxin lawxi oo kale way fil asaxi asaxadaynu qabaan wuxuu leeyahay sheekhu wixii lagu qoray qur-aan akrisadii walow ahayd barkeed baadi masalan ka lawxinba weeye lawxi oo kale waa xaraan isagana taabashadiis bila saxi haddaan qaran aan aynu ku soconno maxaa yeelay qur-aankii dee daraaso ayo iyo akris baa loogu qoray oo loogu sugay marka wuxuu la mid yahay ayada oo dee misxafka lagu dhigay kii misxafka lagu dhigay o kale buu la mid yahay taanigu wuxuu leeyahay maya waxaa bannaan taabashadiisa maxaa yeelay dee kuma soo aroorin masigiisku banaayo dee waxaan ku soo aroorin bay leeyihiin looma jeedo dawaam loogama jeedo markaa wixii loogu qoray wuxuu leeyahay markaa isaga kaa hore qowlkaa fila saxi maxay qur-aankii de markii daraaso loogu sugaya misxafkii ayuu shabe tani wuxuu leey maya waa iska bannaan tahay o dee dawaam loogama jeeda sida misxafka oo kale haddaba lidarsi qur'aanin buu yidhi qur'aan yani akrisashadii marka halkaa wuxuu kaga saaraya wixi aan loogu qorin yani akrisasho oo kale ayaa halkaa kaga saaraya masalan sida qardaasta oo kale oo markaa qof la sudayo oo kale taasay markaa halkaa kaga saarayaan lidarsi qur'aanin markuu leeyahay qur-aan akrisashadii wixii loogu qoray iyadana waynu ognahay oo haddii masalan qardaasana dee haddii waxaan dalaasimta la yidhaahdo laga buuxiyo waxaanaan la garanayne sidaa u wada xariiqan iyo asmaadan aan la garanayn haddii daf laga siiyo te cid culimada banaysay ma jirto waxaan laba garanayn haddii laga buuxiyo iyo boqol iyo toban xariiqood iyo boqol iyo toban xaraf haddii daf laga siiyo waxaa cid banaysay ma jirto haddii laakiin qur'aan uun waxa lagu qoray ay tahay culimada selafku way isku khilaafeen qaar baneeyeyna waa jiraan qaar aan banaynina waa jireen kuwa banaynaya laftooda waxay ka hadlayaan de masalan waxaa inoo iman doonaa inaan masalan shay ilaahay magaciisu ku qoran yahay aan lala gelin suuligii iyo meeshii qofku markuu saxaroonayo markuu kaadi iyo aanu isticmaalin aanu qaadanin yani xilligii janaabadii inaanu qaadanin waa tan taabashadiisii aynu ka hadlayno marka culimadaa banaysay laftooda arrintaa xarajkaa ku jira way sheegeen wal asaxu asax waxa weeye xillu xamlihi qaaditaankiisu inay bannaan tahay fii amticatin alaab in lagu qaado wa tafsiirin iyo tafsiir dhexdii wadanaaniira iyo danaaniir laa qalbu waraqihi ma banaana iyada in lagu bedelo yani in lagu rogo oo xaashiisii bicuudin qori waana sabiya almuxditha sabigii muxdidka ahaa laa yumnacu loo diidi maayo qultu waxaan uhi al asaxu xillu qalbihi in lagu rogaa inay bannaan tahay bicuudin yani qori wa bihi qataca alciraaqiyuuna saas ayay ciraaqiyiinta madhabka nimankaa reer ciraaq ee madhab shaaficiyada yani nimankaa reer ciraaqi sidaas ayay gooyeen wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu wal asaxu xillu xamlihi asax waxa weeye inay bannaan tahay in la qaado kitaab fi amticatin alaab yani isagii kitaabkii qur-aanka iyo alaab inaad wada qaadataa inay banaan tahay ayaa saxa isagoo markaa dee raacaya haddii aan markaa isaga un dee aan loo jeedin ama markaanu shayba uga qasti ama u wada qastiyo waa in markaa taasi ay banaantay alaabtaasi haba yaraatee wa tafsiirin iyo tafsiir qur-aanki iyo tafsiirki oo isku dhex jira haddii aanu dee qur-aanku badnayn iyadana waa banaantahay bay dhahay wa danaaniira daraahim iyo danaaniir markaas lagu qoray ayadana waa banaan tahay in la qaadaa taanigu wuxuu le waa xaaraano markaa dee tacdiimkii ayay markaa dhimaysa laa qalbu waraqihi ma banaana ayada in lagu rogrogo xaashiyihii uu misxafku lahaa bicuudin qori in lagu rogrogo ayada lama ogolaa waa mamnuuc fi lasr asadan waa mamnuuc maxaa yeelay waxay leeyihiin dee waaqadii oo rogiddan aad rogaysa adoo qaaday oo kale ayuunbay ka dhiganta taanigu wuxuu leeya maya وأن السبي المحدث أصح وحوي سبيga محدثka محدثkaah سبiga waysada la yمنعna loo diidaynin سبiga محدثkaahye doonayay inuu dee akristo loo diidi maayo inuu taabto iyo inuu qaadato loox iyo msxafkii wax ka baranayay hayna dee xaaje iyo dan baa jiro isagina dee طahaaro ma wada qabi karo goor walba ilmihii yaraa qultu alaصx wuxuu i nawaawi aصx waxa weeyaan xilo qalbihi inay banaan tahay in lagu rogo bicuudi yani qori in waa lagu rogroon karaa wilaado muxdis haddaad halkaa dhigato oo markaad rogaysana aad qori sidaa ugu rogto wa iska banaan tahay wabihi qadaca alciraaqiyuuna culamada shaaficiyada reer ciraaq oo dhammina sidaas ayay iyaguna gooyeen oo isku waafaqeen wallahu aclam waman tayaqana qofka yaqiinsadaa uhran bahaaro qofka yaqiinsada aw xadasan xadas buu yaqiinsada wa shaka fii diddihi wuxuu ka shakiyey kii ka soo hor jeeday ee didkiisa camila biyaqiinihi ayuu ku caalfalaya ee falow tayaqanahumaa hadduu yaqiinsado wajahila saabiqa kii horreeyey uu ka jaahil noqdo fadidda maa qablahumaa labadooda wixii ka horreeyey kii ka soo hor jeeday ayuu yaakudu bi qaadanay fila saxeexdaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu qofka yaqiinsada ay hobaalo agtiisa u tahay inuu daahir ahaa markaasuu wuxuu ka sheekiyey fii didihi kii ka soo horjeeday war talow yani wuu hubaa inuu wayse qaatay laakin talow miya kaa jabtay didkiisu waa kii xadas miyaa talo miyaa talo kaadiday miyaa talo suuli halkaasa gashay maxaa la camila biyaqiinihi yaqiintiisu ku camal falaya oo ah inuu mutadahir yahay ama waman tayaqana xadahan xadas buu yaqiinsaday inuu wayse la-aa buu hubaa wa shaka fii didihi wuxuu ka sheegay kii ka soo horjeeday war talow waa ti aad suliyaa gashay miyaad weyse mise maad weysaysa camila biyaqiinihi ayuu ku canfalaya oo ah inuu weysalaa yahay maxaa yeelay liana alyaqiina laa yuzaalu bishak shayga yaqiinta ah hubaasha shaki laguma suuliyo xadiis muslim wariye ayaa ku saala idaa wajada xadiku fii batnihi shay-an markuu midkii calooshiisa wax ka helo ee dabeetana uu shay ka galo wax ma ka soo bixin mise kamay soo bixin falaa yakrujana min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa yuu ka bixin masaajidka ilaa intuu sawt ka maqlayo ama ur ka helayo yani urta iyo sawtku waxba qeyb ma aha yani uu ka xaqiiqsanayo inay wax ka soo baxeen marka dee qaacidadaasi waata alyaqiinu laa yuzaalu bishak ama alistixaab bilasl yani asalkii in laysla saaxiibiyo wa darxi shak shakigoo la turo waibqaabu maa kaana calaa maa kaana waa qaacida usuuliya alyaqiinu laa yuzaal bishaki bay furuucdeeda markaa ibqaabu maa kaana calaa maa kaana yani shayguu siduu ahaa in lagu daayo alistixaab bilasl iyo in asalka laysla saaxiibiyo waa qawaacid usuuliya wey haddaba wuxu uhi falow tayaqanahuma hadduu yaqiinsada labadood duhri iyo xadaskiiba waa yaqiinsaday masalan intuu waagi beriyey ayaa halkana waxa ka qoyan kaadidii halkaasay ka qoyanta uu ku kaaji halkana waysadii baa ka qoyan labadiiba waa yaqiinsaday wajayla saabiqa koodii horreeyey ayuu ka jaal noqday haddaba talowkeebaa horreeyey buuri labadiiba waa kuwan ayamaa horreeyey fadidda maa qablahumaa labadoodanba wixii ka horreeyey ayuu yaakudu fil asaxi asax haddaan qabano labadoodanba wixii ka horreeyey u qaadanaya didkiisa yani labadanba wixii ka horreeyey ka kasoo horjeeda masalan labadan hortood baa loo celinayaa labadan hortood maxaa ka horreeyey wixii ka horreeyey ee uu markaa yaqiinsaday xadas ama duhrika ka soo horjeedu qaadanaya markaa oo waa sidee masalan labadanba xadas baa ka horreeyey oo siduu xadas ugu hurday hurduu ka soo kacayba hurdadii kadib baa kaadidii waysadii ba waa kuwan حدث بقى كسوري محين مركا يديك يا قاط الآن متظاهر بين وضعين أما أو يعني تجديد الوضوء هذا هو أعطينه طهارة عسامية أنا يوهاني محايري وحين يدي طهارة ويقين صدق وحو كشاكين حدث كان إنه كدن بيين وكدن أصل كنا وحوي إنه كدن بيين مد اللبات dee mar hadduu labadanba xadad ka horreeyey masalan qofkii oo kaadi ay cudhaysaa soo kacay asalku waxa weeye intuu labada xadad israaciyo inuu kadib weysaysto ee asalku maaha intuu qofkii oo kaadi cudhaysoo soo kacay intuu weysaysto haddana inuu dib haddana u kaajo asal maaha marka hadduu labadanba xadad ka horreeyey didkiibuu qabsanaya oo ah dahaara haddii labadoodanba mutadahir ay ka horreeyeen dahaara ayaa ka horreysay الآن وحي ليه هو محدث هدي لكن عادة واحد تجديد الوضوء مثلا ويسكا تهجد ايهو و- ويسكا سو جيري وهبين ماذا مثال كان هبين ماذا هو إيه يعني تاسع ويسكا تهجد عادة دي سوى وحي هيد إنه ويسكا إسكا عصباني تستو الآن وحي ليه هو محدث محايا ليه dee inuu weysadii siintu sidiisa ka cusboonaysiin jiray markuu laba ragcadood ka cusboonaysiistay waxaad iska dambeeyey baa markaas ay leeyihiin asra midda ladaxaya dee xadaf buu yaqiinsaday dahaaradu inay ka dambaysayna wuu ka sheekiyey asalkuna waa cadam haddiise aanay tajdiid alwudu caado u ahayn tajdiid alwudu haddaanay weyse cusbaan caadi u ahayn waxay leeyihiin intuu xadadkii yacni intuu xadasay buu dabeedna dahaaradii uu ka dambaysiiyey waman tayaqana duhran qofka yaqiinsada dahaaro ayuu yaqiinsaday aw xadahan ama xadah ayuu yaqiinsaday hubaal yani wa shaka fii diddihi wuxuu ka shakiyey kii didkiisa ay ka soo hor jeeday daharu yaqiinsaday wuxuu is yidhi talow kii ka soo hor jeeday xadadka hamayi aw xadasan buu yaqaansa wa shaka fii diddihi didkii buu ka shakiyey